simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha ku sugan magaalada muqdisho ee maamulada dalka iyo midowda musharaxiinta ayaa maanta ku kulmaya magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo ka dhacay gobolka jubbada hoose dowladda soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xiriirta caabuqa covid ee gudaha dalka dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa shaacisay ir isha rasmiga ah ee laga helayo xogta covid warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tiro aad u badan oo covid la xanuunsanaysa ayaa la diiwaan geliyey afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay booliska koonfur afrika ayaa gacanta ku dhigay eedaysana la sheegay in dad soomaaliya uu ku dilay dalkaasi iyo dowladda soomaaliya oo digniin guud u dirtay maamulayaasha goobaha waxbarashada ee magaalada muqdisho mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waxay tilmaamaysaa shan iyo labaatanka bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door koronaa warkaa subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan qaar ka mid ah hogaanka maamulada dalka iyo midowda musharaxiinta ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xubno ka tirsan musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ee maamulada dalka ayaa maanta waxa ay ku kulmi doonaan magaalada muqdisho islamarkaana waxay ka arrinsan doonaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo khilaafaad ka ragaadiyey hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa la sheegay in kulankan ay soo abaabuleen islamarkaana waxa uu kulankan daba socdaa waan waan ay maalmihii u dambeeyeyba ka dhex wadeen xukuumadda soomaaliya iyo midowda musharaxiinta mucaaradka ah iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waawaanta maalmihii u dambeysay laga dhex waday ayaa u muuqatay mid fashilantay islamarkaana waxaa la sheegay saacadihii ugu dambeeyey ee la qorsheynayey waanwaantu ay gaarto halkii la rabay dhinacyadu ay dib u kala baxeen islamarkaana u bilowday kala shaki u dhexeeya xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba sidoo kale xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka ah waxaa la sheegay xilligaasi wixii ka dambeeyey in hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ay bilaabeen inay isku soo dhoweeyaan dhinacyada islamarkaana kulamo gooni gooniah ay la qaataan hogaamiyaashan ayaa la filayaa in maanta ay la kulmaan midowda musharaxiinta mucaaradka ah islamarkaana ay kala hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo hogaamiyaashan galmudug iyo hirshabeelle ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho si ay uga qayb galaan shirka lagu saxiixi lahaa heshiiskii baydhabo kadib gudiyadii u magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo waxxun hore socda ka sameeyey qodobada qaar ee la isku diidanaa midowda musharixiinta ayaa la sheegay iyo xukuumadda soomaaliya in xaalkooda uu gaaray meeshii ugu sarreysay islamarkaana waxay dhinacyadu dib u kala baxeen saacadihii ugu dambeeyey ee la filayay in heshiis rasmi ay gaaraan dhinacyadu islamarkaana ay waanwaantu midho dhasho waxaana sabab u ah sida la sheegay in dhinacyadu ay xilligaasi ku kala tagaan fadhiyo ee go-aamada lu- ay ku heshiin lahaayeen islamarkaana ay xaaladdu meeshii u xumayd gaarto khilaaf iyo kala shaki soo dhexgalay xubnaha xukuumadda iyo weliba sidoo kale midowda musharixiinta qaar la isku haysto oo meeshii ugu sarreysay gaaray islamarkaana xaalkoodu uu yahay mid aada u- u adag hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaan la ogeyn waxa ay maanta kala kulmi doonaan xubnaha midowda musharixiinta ah waxaase la filayaa inay kala hadlaan heshiis la dhex dhigo ama waanwaan la dhex dhigo iyaga iyo musharixiinta mucaaradka ah waxaa laga yaabaa haddii maanta uu dhex maro hogaamiyaasha maamulada iyo midowda musharixiinta kulanka la filayo islamarkaana waxxun horusocda laga sameeyo qodobada la isku diidan yahay in meesha laga saaro banaanbax ay ku dhawaaqeen musharixiinta mucaaradka ah maalinimada beri ee jimcaha inuu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana laga yaabaa intaasi ay meesha ka saarto banaanbaxaasi xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay mar kale ku dhawaaqday wax banaanbaxa inuusan ka dhici karin magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasiir xundubay ee amniga xukuumadda qaabilsan waxa uu sheegay in marnamo aysan aqbali karin xilligan covid sagaal iyo toban uu kusoo labakacleeyay dalka islamarkaana mawjadiisa labaad dad badan ay ugu dhimanayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho in dadka la isku soo saaro islamarkaana wax banaanbaxa uu ka dhaco magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale sheegay in xitaa aan la aqbali karin banaanbaxa haddii lagu taageerayo dowladda federaalka soomaaliya waxay sa taasi meesha ka saareysaa iskudayga mucaaradka ee ku aadanaa banaanbax ka dhaca magaalada muqdisho balse xubnaha midowda musharixiinta mucaaradka ah oo shar mar kale warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaan la aqbali karin in la hor istaago banaanbaxooda xubnaha midowda musharixiinta waxay meesha ka saareen in wax hor is- is-hor istaag ah lagu samayn karo qaabka loo wajahayo banaanbaxyadooda islamarkaana waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ah, dalka gudihiisa ku qabtaan banaanbax gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho musharixiintu waxay taageerayaashooda ku ballamiyeen islamarkaana isugu yeereen daljirka daasoon oo ah aag horey ay u ballamiyeen in banaanbaxyadu ay ka dhacaan waxay sidoo kale sheegeen in hadda wixii ka dambeeye la doonayo in aaggaasi ay banaanbaxyadu ka dhacaan islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan iyaga oo hogaaminaya kumanaan ka mid ah taageerayaashooda xubnaha musharixiinta mucaaradka ah ayaa waxay sheegeen islamarkaana digniin ka soo saareen in dowladda soomaaliya ay isku daydo in ay hor istaagto banaanbaxooda islamarkaana waxay sheegeen in marnaba aan la aqbali karin in xukuumadda federaalk soomaaliya ay hor istaagto banaanbaxooda xubnahan musharixiinta mucaaradka ah waxay sheegeen in taasi ay meesha ka saareyso xasiloonidii guud ee ka jirtay gudaha dalka iyo qaabka loo wajahayo saameynta covid sagaal iyo toban ee gudaha dalka waxay sidoo kale sheegeen taasi ay meesha ka saareyso ammaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dimuqraadiyadda xubnaha musharixiinta mucaaradka waxay dowladda xilligan jirta ku eedeeyeen in ay doonayso in ay qori wax ku xaliso islamarkaana taasi ay soc- aysan socon karin balse xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhankeeda weli waxay ku doodeysaa wax banaanbaxa inuusan ka dhici karin magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay sidoo kale sheegtay dowladda federaalk soomaaliya in ay diyaar u yihiin in ay wax ka qabtaan arrimaha jira ee la xiriira khilaafaadka doorashooyinka dalka doorashada dalka ayaa waxa u muuqdaa khilaafkeedu inuu gaaray meeshii ugu xumayd islamarkaana dhinacyadu waxaysan weli ka heshiin qaabka loo wajahayo qaar ka mid a hogaanka maamulada ayaa weli dalabaad adag hordhigaya si ay uga qaybgalaan shirar ay ku baaqeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya xubnaha mucaaradkana waxay weli ku adkeysanayaan in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waqtigiisu dhumaaday islamarkaana wax uu soo saaray aysan noqon karin kuwa dhaqangala beesha caalamkuna waxay dhankooda sii wadaa dhexdhexaadinta iyo weliba isku soo dhoweyntahay waddo mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo la hadlayay raadiyaha sinbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in inta badan khilaafaadka wax sababaya yihiin arrimaha la xiriira dastuurka iyo weliba shuruucda dalka waxa uu sheegay xubnaha muxaafidka iyo mucaaridkaba ah inaysan tixgelin shuruucda dalka iyo weliba dastuurka iyo habraacyada kala duwan ee loogu talagalay doorashooyinka balse qolo walba ay fiirsato waxa iyadu dantoodu ay tahay taasina ay tahay ubucda khilaafaadka iyo wax mar walba sababa khilaafaadka jira marka hore horta ee, wadanka hor- waxaa la dhihi karaa ee, siyaasadiisu horta waa iska jahawareersan tahay wax mucaafad lagu sheegi karo iyo wax mucaarad lagu sheegi karo oo sida adduunyada marka lagu yaqaano bani aadamku mabaadii iyo maxaa la yidhahdaa aragtiyo ku kala bedelan yihin lakin waxa hadda soomaaliya maanta ka jira aragtiyo mid mabaadii midna maaha waa iska kooxo ee, iska kooxaysi oo qaarkood ba gaara leeyihiin oo kooxa daneed kooxa qabiil kooxa ayaa waddanka ka jira marka de kulle horta anugu ma dhihi karo wax hadda lagu tilmaami karo mucaaradka caalamka waa la yaqaanaa qaabka u dhaqmaa xafiinta qaabka u dhaqmaana waa la yaqaana labadaba wax hadda annaga soomaaliya ka jira ma waafaqsana wax uun iska maaragtay iska uun guruurs guroysi maaragtay uun baawar jaalanjiga ayaa iska jira marka hadda waddanka aad sida hadda muuqata ee maalima baalida ka dambaysa waxaad moodaa inay arrimihiisii horusocodka oo laga filayay maaragtay waddanka inuu bal system kale u yimaado mugdi sii galayso ayaad moodaa marka waa wax nasiib darraa runtii jirtana wey waxa ugu muhiimsan oo horta oo doorashada hortaagan inay qaadka ku dhacdo waxa weeye nidaamkii dawliga ahaa oo dhan ayaa laga leexday macnaha nidaam dawliga arkaantii dowladnimada oo dhan ayaa laga leexday marka taasaa horta ayaa- ayaa u ah saldhig u ah waxayna sababtu tahay ma jiro wax nidaam dawliya oo constitution ama qaanuun la ilaalinaya ma jiro
khilaafaadka doorashada ayaa inta badan waxay dhinacyadu ku kala duwan yihiin qaabka loo wajahayo islamarkaana waxaan jirin shuruuc cadcad oo cadaynaysa doorashada iyo qaabka loo aadayo waxaase inta badan ka tashta hogaanka maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ah wakhtigoodu dhammaado waxaana kulamadii ugu dambeeyey dhinacyadu ku kala tageen islamarkaana laisku afgaran waayey qodobada qaar iyadoo ugu dambeyn guddi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku shiray magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed sida kumeel gaarka ugu shaqeeyo ay horusocod ka sameeyeen qaar ka mid a qodobada dhinacyadu ay isku diidanaayeen waxaase la filayay in muqdisho la isugu yimaado islamarkaana qalinka lagu duugo waxay ku heshiiyeen hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaana weli ka cagajiidaya inay kasoo qaybgalaan kulamadaasi walow cadaadis beesha caalamka ay kala kulmayaan waxayna shuruud xilgan ku xirayaan inay ka qaybgalaan shirarka ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo khasaare kala duwan dhaliyay oo ka dhacay gobolka jubbada hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo faysal qoslaaye
warar dheeraadaha ayaa kasoo baxaya duqeymo diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan ama duleedka ka ah magaalada kiismaayo ee gobolka jubbada hoose duqeymahan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka mareykanka oo aan duulyaha lahayn kuwaas oo caawinaad ka helaya saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana la sheegay in duqeymahan lala beegsaday saldhigyaha ay dagaalmayaasha al-shabaab ku leeyihiin magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa guulo ka sheegtay duqeymahaasi ka dhacay gobolka jubbada hoose waxaana ay saraakiishu tilmaameen in khasaare xoog leh ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab duqeymihii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada jamaame duqeynta oo abaare markaasi galabtii abaare sagaalkii saac la sheegay in ay ka dhacday deegaanka buurta kumba ayaa oo qiyaastii labiyo toban kilomitir u jira magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu burburiyey xarumaha ay dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ku lahaayeen islamarkaana la sheegay in tababar lagu siin jiray xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ama ka mid noqonaya duqeynta oo warar hordhac ah ay dowladdu kasoo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in in markaasi lagu dilay ilaa iyo shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo ku sugnaa xarun tababar ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda ama war ka soo baxay dowladda lagu sheegay saraakiisha ciidamada dowladda ayaa waxay intaasi ku dareen iyagoo faahfaahin ka bixinayay duqeymaha ka dhacay gobolka jubbada hoose waxa ay sheegeen in ay ka war heleen islamarkaana ay ogaadeen in dhaawacyadii iyo meydadkii ragga shan iyo tobanka gaaraya oo ay ka dileen dagaalmayaasha al-shabaab ay- loo qaaday degmada jamaame ee gobolka jubbada dhexe ma jirto wax war oo kasoo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo looga hadlayay duqeymaha ka dhacay gobolka jubbada hoose islamarkaana la sheegay in ciidamada dowladdu ay khasaare ku gaarsiiyeen duqeymahaasi balse dhanka kale dowladda oo war kasoo saartay ayaa guula ka sheegatay islamarkaana tilmaantay in khasaare ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab inta badan diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee dowladda wadanka mareykanka ayaa waxa ay duqeymo ka fuliyaan deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana inta badan ay duqeymahaasi sheegaan ujeedkeedu uu yahay islamarkaana ay ku beegsanayaan xarumaha ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab dhowr jeeroo hore ciidamada mareykanka ayaa war ay soo saareen waxa ay guulo kaga sheegteen duqeymo dhowra oo ay ka fuliyeen gobolada jubbooyinka waxaana ay sheegeen in duqeymahaasi ay khasaare mugle ku gaarsiiyeen islamarkaana ay ku dileen xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab dhowr jeeroo hore ayaa waxaana duqeymahan ay ahaayeen kuwa ka dhacayay gobolaka gobolada markaasi jubbooyinka iyadoona markaasi la tilmaamay in khasaare kala duwani ay ka dhasheen waxaana mararka qaar la tilmaama in duqeymahan ay markaasi yihiin kuwa markaasi ay ka dhashaan khasaare kala duwan inta badanna ay sidoo kale jiraan khasaare kasoo gaara dadka shacabka ee ku dhaqan gobolada jubbooyinka waa gobolka jubbada hoose iyo gobolka jubbada dhexe waxaana markaasi la tilmaamay in markaa ciidamada dowladda iyo sidoo kale dowladda wadankaasi maraykanku ay yihiin kuwa howlgaladan inta badan iska kaashada waxaana dowladda maraykanku ay sheegtay inay sii wadi doonto howlgalada ka dhanka ah dagaalmayaasha al-shabaab islamarkaana ay duqeymaha sii joogteyn doonaan tan iyo inta ay markaasi sheegeen inay dagaalmayaasha al-shabaab kaga adkaanayaan
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xiriirta caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoo tiro aada u fara badan afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay la diiwaangeliyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa digniino waxay kasoo saartay caabuqa ka covid sagaal iyo toban iyo saameyntiisa gudaha dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay boqol iyo shan qof laga diiwaangeliyey gudaha dalka islamarkaana dadkaasi laga diiwaangeliyey waxaa la sheegay in dadkaasi intooda badan laga diiwaangeliyey ama sagaashan ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho halka tobanna laga diiwaangeliyey maamulka jubbaland maamulada koonfur galbeed galmudug iyo weliba ayaa iyaguna qeyb ka ah meelaha laga soo diiwaangeliyey caabuqa covid sagaal iyo toban afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay wasaaraddu waxay sheegtay in labakacleynta covid sagaal iyo toban ay marayso heerkii ugu sarreeyey islamarkaana mawjadiisa labaad ay tahay mid ka adag midii hore wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxay soo saartay digniino dhowr ah oo la xiriira caabuqa covid sagaal iyo toban waxay war-saxaafadeed ay soo saartay digniin ugu dirtay maamulada iyo macalimiinta iskuullada iyo goobaha kala duwan ee waxbarashada gudaha dalka waxayna wasaaraddu usoo jeedisay in laga taxadiro badqabka ardayda wax ku baranaysa goobahaasi waxbarashada waxaa loo soo jeediyey maamulka iyo macalimiinta goobaha waxbarashada in ay ka digtoonaadaan saameynta covid sagaal iyo toban ardaydana ku amraan in lasoo qaato afxirka si loo yareeyo covid sagaal iyo toban iyo saameyntiisa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in mar walba diyaar ay u yihiin sidii ay wax uga qaban lahaayeen covid sagaal iyo toban waxay sidoo kale wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay digniin kasoo saartay wararka been abuurka ah ee inta badan laga baahiyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya wasaaraddu waxay sheegtay in shacabka soomaaliyeed ay uga digayso in wararkaasi been abuurka ah ay qaataan islamarkaana waxay sheegtay wasaaraddu isha rasmiga ah ee laga helayo xogta covid sagaal iyo toban ee gudaha dalka inay tahay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctor fawsiye abikar nuur waxay sheegtay in wasaaraddu afar iyo labaatan saac ee kasta ay soo gudbinayso xogta rasmiga ah ee la diiwaan geliyay afar iyo labaatankaasi saac gudaha dalka ay la xiriirta covid sagaal iyo toban balse intaas beddelkeeda aysan jirin cid kale oo xaqiijin karta saameynta covid sagaal iyo toban amaba xogaha rasmiga ah ee la xiriira caabuqa waxay sidoo kale wasaaraddu ka digtay in dadku aysan dhegeysan digniinaha kasoo baxaya iyo wacyigelinta ka imaanaya ka imaaneysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in mar walba loo baahan yahay in dadka ay qaataan talooyinka hay-adaha caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctor fawsiye abikar nuur ayaa ka warbixisay afar iyo labaatankii saace u dambeeyey iyo weliba xogaha la xiriira covid sagaal iyo toban ilaa iyo shalay ee maqribkii laga bilaabo ee laba iyo labaatanka ilaa iyo saddex iyo labaatanka xaaladaha soo kordhay ee tirada labaa la baaray waxaa waaye sideed boqol labaatan iyo saddex qof xaaladaha cusub ee soo kordhayna waxaa waaye boqol sagaashan iyo sideed qof oo positive cudurka u ah boqol iyo sagaashan iyo sideedaas qof waxaa lab ah boqol iyo toban iyo ko sideed dhadigna waxaa ah sideetan qofood waxaan rabaa marka inaan kormaro meelaha ay kala joogaan dadkaas laga helay xaaladahaas banaadir tirada laga helay waxaa waaye boqol iyo sagaashan jubbaland waxaa waaye saddex koonfur galbeed waa laba hirshabeelle waa laba galmudugna waa hal dadkaas laga helay da-dooda marka haddii aan kor marno waxaan rabnaa inaan culays saarno in aan ogaano sida ay dadka u kala affect garaynayso yacni dadka ay ugu dhacdo da-dooda haddii boqolley aan fiirino kuwa da-dooda ay tahay da-da yar labaatan jir ilaa iyo soddon iyo sagaal jir boqolkiiba afartanay ka yihiin cadadaas la helay afartan da-da afartan ilaa iyo afartan iyo sagaal sano ayagana waxay yihiin soddon iyo saddex konton ilaa iyo konton iyo sagaal jir waxa waaye labaatan iyo shan lixdan iyo inta ka weyna waxa waaye laba boqoleydi
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waayihii u dambeeyeyba waxay waday digniino ay kasoo saareyso caabuqa covid sagaal iyo toban iyo saameyntiisa iyadoo inta badan ay ugu baaqayaan shacabka soomaaliyeed in ay dhageystaan una dhegnuulaadaan talooyinka kala duwan ee kasoo yeelaya hay-adaha caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka laga helayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi xalay uu ka dhacay weerar ay qaadeen kooxo aan haybtooda la aqoon weerarkan waxaa la sheegay in lagu qaaday eh, kontarool ay ciidamada dowladda ku leeyihiin xaafada bundaweyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa la maqlayay bamgacmeed lagu weeraray kontaroolkaasi iyo weliba rasaas ka dambeysay ma jirto ilaa iyo hadda khasaare rasmiya oo la xaqiijiyey oo weerarkaasi ka dhashay waxaase xaafadda bundaweyn iyo aageeda ka soconaya howlgallo ay ciidamada dowladdu xalay sameeyeen xalay waxaa la sheegay xilligii weerarkaasu dhacay in ciidamada dowladda ay sameeyeen howlgallo kooban balse saaka mar kale subaxnimada hore ay bilaabeen howlgalladaasi waxaa lasoo warinaya howlgallo xilligan ka soconaya xaafadda bundaweyn ee degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo weliba xaafado aan sidaasi uga fogeyn waxaana lagu arkaya ciidamo aad u fara badan oo gudaha u galaya qaar kamid a guryaha wadooyinka xaafadaasi ayaa gawaarida lagu baarayaa dhallinyarada qeybtoodna waxaa la sheegay ciidamadu baaritaano inay ku sameynayaan gacmahana ula tegayaan waa hagaagintaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna ruuxii dalkeeda afaa caalamka inaga soo gaaray injineer kooshinyare ayaa warka inoo farsameynayay shaacir ayaan ahay cidda warkaygu seegay simiriyiis ay ka daalacan karaane nabadgelyo
Simba Radio.
يا أبا